wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose tababar ugu qabatay qaar ka mid ah ciidamada asluubta jubbaland tababarkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ilaa soddon askari oo ka tirsan ciidanka asluubta dowlad goboleedka jubbaland inta uu tababarku socdo waxaa askartu ku baran doonaan casharo ku saabsan xirfadaha ilaalinta iyo sugidda amniga xabsiyada iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka ka dhasha kacdoonka gudaha xabsiyada ka dhaca taliyaha ciidanka asluubta jubbaland maxamed caaqil xirsiyo goobjoog ka ahaa furitaanka tababarka loo qabtay ciidanka asluubta ayaa wasaaradda cadaaladda jubbaland uga mahad celiyey aqoon kororsiga ay u qabatay ciidanka asluubta sidoo kalena ka qaybgalayaasha siminaarka ayuu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan casharada muhiimka
maanta waxaa inoo furmaya tababar ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladdu waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin dadaalka aada wadaan wasaaradda cadaaladdu way ka badanta wasaaradihii hore nala shaqayn jiray culayska waxay saartay inay tayeyso ciidanka asluubta xabsiga tababarkan hadda loogu magacdaray amniga firfircoon waa shaqadaynu haynay oo lasii xoojinayo uun marka waxaan leeyahay ciidanku wax inay ka bartaan oo waxbarashadan aynu wadno waa shaqadaynu haynay qaybihi naga dhinnaa weye inaan khibrada la nimaadna laga rabaa marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada shaqada firfircoon amniga firfircoon saynu shaqadaynu xaslan lahayn waajibkeenna u gudan lahayn ciddi kalba wasaaradda cadaaladda iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha ay la kaashanayso lagu soo celceliyo tababarka waliba qaybo qaybta hore qaybo qaybtana dhintan qiimeeyaan qayb hore lenoo bilaab dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni ayaa dhankiisa faahfaahiyey muhiimadda tababarka in tababarkaasi uu inoo socon doono muddo shan cisho ah kuna saabsan ammaanka firfircoon oo ah run ahaantii shaqadii ay dheyliga ah ama maalinlaha ah ay hayaan ciidamada saraakiisha run ahaantii waxaan bogaadinayaa shaqada firfircoon iyo hufnaanta iyo kartinimada iyo sida wanaagga leh iyo sida maamulka leh asluubaysan ay u shaqeeyaan ciidanka asluubta jubbaland oo run ahaantii la dhihi karo tusaale ayay u yihiin ciidamada deegaanada soomaaliyeed ka jira ciidamada qeybaha kala duwan ee qalabka sida waxaan ku faraxsannahay in tababarkaasi muddo shan cishaa maanta inoo bilaaban doono halkan aynu joogi doono ilaa maalinta khamiista ah macalimiin kala duwan casharada ina siin doonaan waxaan rabaa oo dardaarankayga koobaad yahay oo hadafka wasaaradduna yahay in la tayeeyo ciidanka asluubta noqdaana ciidan haysta xirfad iyo aqoon ku filan si ay u maamulaan waxa weeye waaxda ay joogaan run ahaantii oo ah waax dowladnimada iyo cadaaladaba muhim u ah tababarka in laga faa'iideysto run ahaantii aqoon badan idinka idinku jirtaa tababarkani maaha tababarkii ugu horreeyey wasaaraddu soo qaban qaabisay sanadkan gudihiisa oo ogtihiin dhowr tababar aad qaadateen baa jira sanadihii hore sidoo kale insha allahu tabaaraka watacaala inta sanadka dhimana wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa in tababaradan lasii xoojiyo
askartani ka tirsan ciidanka asluubta jubbaland ee tababarka loo qabtay ayaa la rajeynayaa markii ay tababarka dhammaystaan in waxyaabaha ay ka barteen ay kula laabtaan goobaha ay ka shaqaynayeen bulshadana ay si hufan ugu adeegaan